barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eeda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba oo meel kastoo aad joogtaan waa isniin sagaalka bisha abril sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigu aa jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda dahurnimona waxaa ka mida barnaamij lagu kobcinayo luuqadda soomaaliga oo laga hirgeliyay xarunta dhaqanka ee awjaamac ee magaalada nairobi waxaan ugu dhaliyay barnaamijkan inaan samayno kadib markaan aragnay dhowr waxyaabood oo gooni u noqday dadka soomaaliyeed oo nairobi degan ko midda koowaad waxaa weeye af soomaaligii oo aan lagu dhigan iskuullada dowladda iyo luuqadii oo aan aragnay inay dhallinyarada ay ka sii dhumayso talabaadoo ayadana muhiimka ah waxaa weye inay dhallinyarada soomaaliyeed oo weliba carruurta yararka ay ogaadaan ayna bartaan luuqadda afka soomaaliga
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ka hadlaya saamaynta xaalufka deegaanka uu ku yeeshay dadka reer miyiga
waxaan sidoo kale idiin haynaa
heestaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa maanta iscasilay kadib saddex toddobaad oo loolan siyaasadeeda uu kala dhexeeyey ra-iisul wasaare xasan cali kheyre xildhibaan xuseen carab ciise ayaa v o ed u xaqiijiyey in jawaaray uu iscasilay xuseen carab ciise ayaa sheegay in jawaaray uu qaatay talada madaxweyne farmaajo oo ahayd in uu sii dheeraanin ismarinwaaga ah siyaasadeed ee ka dhex jira baarlamaanka xildhibaano taabacsan ra-iisul wasaare kheyre ayaa mooshin ka keenay jawaari iyaga oo ku eedeeyey in uu jebiyey xeerarka baarlamaanka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa haysta laba toddobaad inuu soo doorto afhayeen cusub
warbaahinta dowladda syriya ayaa ku warantay weeraro lagu qaaday gobolka xumis horaantii subaxii isniinta waxaana ay sheegtay in weerarkaasi uu khasaare dhaliyey warka ayaa sheegaya in weerarkaasi lagu bartilmaameysaday saldhigga ay ciidamada syriya leeyihiin kaas oo lagu eedeeyey inay geysteen ciidamada maraykanka hay-adda la socodka xaquuqul insaanka syriya fadhigeedu yahay britain ayaa ku dhawaaqday in weerarkaasi lagu dilay afar iyo toban ruux ay ku jiraan ciidamo iiraan ay leedahay maraykanka ayaase iska fogeeyey weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyaan wakaaladda wararka faransiiska ayaa sidoo kale waxa iyaduna ay baahisay in faransiisku uusan wax masuula wax uusan mas-uul ka ahayn weerarkaasi lagu qaaday gobolka homs ee dalka syriya
saraakiil sarsare oo maraykan ah ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay rabaan in maraykanka ay kala hadlaan sidii hubka nukliyeerka ay uga bixi lahaayeen tani waxay noqonaysaa tallaabadii ugu horreysay ee la odran karo waxaa muujiyey hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jin un uuna diyaar ugu yahay inuu la kulmo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump tan iyo markii dalkaasi uu soo jeediyey wadahadallada bishii hore trump ayaa sheegay in uu isna rabo inuu la kulmo kim jin un ka hor intaa aysan dhammaanin bisha may ee sanadkan
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegaysanaysaan waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a aan idinkugu hayno xarunta dhaqanka ee oo jaamaca ay xaafadda soomaalida ku badan tahay isliya magaalada nairobi waxaa laga hirgeliyey barnaamij lagu kobcinayo barashada afka soomaaliga ah ee dhallinyarada halkaasi ku dhaqan kuwaas oo markaasi ay ka midka yihiin dhallinyarada kale ee qurbaha ka yimid ee caqabadaha dhanka afka hooyo uu ka haysto waxaa barnaamijkan sidoo uu ku bilaabmay warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed aqoon-yahano dhanka luuqadda afka soomaaliga ah iyo maamulka xarunta dhaqanka awjaamac ee magaalada nairobi ayaa xaruntaasi ka bilaabay barnaamij ay ku xoojinayaan ku hadalka luuqadda afka soomaaliga gaar ahaanna waxaa barnaamijkan si gaar ah uga faa'iidaysanaya dhallinyarada iyo caruurta yaryar ee qurbajoogga ah kuwaasoo inta badan ay dhibaato ka haysato ku hadalka luuqadda afka soomaaliga salmaan macalin saciid waxa uu ka mid yahay barayaasha afka soomaaliga ee xaruntan wuxuuna faahfaahin ka bixinayaa ujeeddada ay u hirgeliyeen barnaamijkan waxaan ugu dhaliyay barnaamijkan inaan samayno kadib markaan aragnay dhowr waxyaabood oo oo gooni u noqday dadka soomaaliyeed oo nairobi degan kow midda koowaad waxaa weeye af soomaaligii oo aan lagu dhigan iskuullada dowladda iyo luuqadii oo aan aragnay inay dhallinyarada ay ka sii dhumayso talabaad oo ayadana muhiimka ah waxaa weye inay dhallinyarada soomaaliyeed oo weliba carruurta yararka ay ogaadaan ayna bartaan luuqadda afka soomaaliga ayagoo markaas aan isleenna aan filayno inay u tarayso faa'iidooyin dhanka maskaxda ah koritaanka ah iyo weliba daraasooyin badanoo la sameeyey oo la ogaaday qofka afka hooya sida fiican u yaqaano inay u sahlanaato inuu luuqado kalena barto noloshana uu ka guulgaaro iyo tan kaloo muhiimka waxaa weye waxaa la ogyahay bilahan oo kale inay dhallinyaradu ay ciyaalku yarka ay noqdaan iskuullada marka laga xiro inay u sahlanaato inay suuqa galaan marka inaan ku hayno meesha siday uga faa'idaystaan dhaqanka iyo afka soomaaliga iyo weliba waxqabadyo kale oo ay ka mid tahay karatee iyo sawirre iyo waxas
inta badan dhallinyarada soomaalida ee qurbaha oo wax ku barta iskuulle ajanabi ah ayaa arrintaasi waxay keentay in dhallinyaradu uu ka sii dhumo ku hadalka luuqaddii afkooda hooyo fardooso jaamac yuusuf waa madaxa xarunta dhaqanka oo jaamac ee xaafadda islii waxa waaye barnaamijkan waxaan ugu talagalnay siduu u sheegay macalin salmaan in ilmuhu ay arkaan horta marka u horreysa qof soomaaliya oo waxbaraya inta badan ilmaheennu ma arkaan qof rol modelka waxaa la dhaho ma arkaan qof iyagii oo waxbaraya macalin salmaan markuu bar wey yaaban waxay dhahaan hadda waxaan noqon doonaa macallin taa waa aad iyo aaday muhiim noogu tahay waxaan kaloo aad iyo aad muhiim nooga afkii soomaaliga oo dhimanaya oo la arkay iyo qofna inuusan qorayni qofna akhriyayni marka haddaad afkii aan la qorayn lana akhriyayni wuxuu noqonayaa af guura oo maaragtay laga tago marka waxaan rabnaa inaan ilmaha yararkaa ku maaragtay dhiirigelino waalidkana ku dhiirigelino inay keenaan afka soomaaliga ilmaheenna walaal marka iskuulka la xidho guriga iska fadhiyaan maanta dha t v daawanayaan maanta dha wax ibad gacanta ku haystaan maskaxdoodii ma kordhinayaan kobcintii maskaxdooda iyo marka dadkana ilmahooda waxay wakhtiga saaraan wax badan lacagana geliyaan marka iskuulku xidhan sababto waxay rabaan wax badan ilmihii inay arkaan so by the time ilmihii uu iskuulkii la furo wuu faanaya waxaasaan arkay waxaasay sameey waxaasay sameey khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
weli waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta dhibaatada deegaanka ka soo gaarta jiritaanka jaritaanka dhirta iyo xaalufinta kale ee ka imaada ayaa inta badan saameyn ku yeesha dadka ku dhaqan dhulka miyiga ah oo sidoo kaleeto muddooyinkan dambe ee ka jirtay xaalad abaareed oo daba dheeraatay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa deegaanka xamarta durdurka cad oo ka tirsan degmada baki ee gobolka owdal kula kulmay qaar ka mida dadka deegaanka islamarkaasina saameynta ay xaaladaasi ku yeesheen ka waraystay waxaana hadalka ku hormaraya farxaan suldaan ibraahim oo guddoomiyaha deegaankaasi ah wuxuu dhir nagu hayaa iminka roob yaraan dhacday muxuu ahaa nabaadguur fara badan oo dhacday xoolihii yaraadeena hoos u dhaceen oo xoolihii geedka ay xaabayeen markii la dhameeyey ay xaab waayeen wakhtiga abaarta ay u aayeen daadadkii oo furtay oo farabatay oo iminka masalan inta dooxan hoos uga aan kuu sheegayaa waxa weeye kolkay daadadkii dhulkii la soo dhameeyey dhirtii celinaysay iyo daadkiina intii awr ka batay markaasuu hoos sii go-ay dooxii oo xaggii beerihii au naga saameeyey dhibaatada naga saameeyey xaggii xoolihiina xaaluf baa ku dhacay oo geedka ay xaabayeen iyo ilaahbay muurtuniyada ay hadhgelayeen buuriya bannaanba kolkii geedihii la garaacay maxa kii qoyanaabaa la isticmaalay iminka dadkiina abaari bay ku sii fideen xoolihii ay gudanayeenna kolkay geedii ka dhambiyeen xoolihiina hoos bay u dhaceen markaa geedkii qoyana waa la isticmaalay imika xaalufka iyo dhirta la jarayo iyo dhuxulaysiga maxaa idinka qorshaysan ee inaad ka qabataan ee awooddiinna aad ugu tala gasheen awooddayadu waxa weeye in aan ku dadaalno laakiin waxaan rajaynaynaa in dawladda iyo wasaaraduhu naga caawiyaan waayo dadkaasoo u badan dad waxaan xoolaba lahayn beerna lahayn oo qoriganba ku nool sidii xal loogu heli lahaa dadka dadkan dhirta xaaluufinaya ee dhuxusha ka shidaya dad meel kale idinkaga yimid maaha waa dadkii deegaankiina maadaama aad ku sheegtay inay yihiin dad danyara ma u bandhigteen degmada iyo gobolkaba waan u bandhignay in badan oon u bandhignay sidaa laajigeed weli waxa lalayahay dee dawladdu waa dawlad yaroo fudud weli waxaa lalayahay dadkaa wixii lagu fangaraynayay tuulooyinkoo dhambana way ka jirta waxaan ku yardarintaana deegaanka waxa weeye annagu ahaan dhexdayada xeerar baan ka samaynaa iminka waxaan ku dadaalaynay inaan barbargeedka qoyan ruuxii engegsana geedka qoyan si loo daayo waayo sababtaa dadkiina waxaan ku awoodi kari laanahay dadkiiba baahiya hayso marka xagga dawladda iyo hay-adahaba in la dadkaasi bal waxay kaga jeestaan oon annaguna ku caqabadayno aan helno iyoaan dawladda hadiyo jeer ugu bandhignaa welina kama hayno marka deegaankana way ka wada jirtaa tuulooyinkii kalena saasoo kale la wada isticmaalayaa oo waa dhibaato dee gobolkao dhanba ka jirta oo meel tuulooyin kuma koobna iyo beel kuma koobna hadiyo jeerse annagu dee ka hortegitaan waan isku daynaa laakiin dadkii baan xalo laana intaa kadib dhibaatana waxaa nagu haya daadka garanwaaga iyo garanwaagaayoo dugaagu noo soo raaco
marka garanwaaga maxaad ugala jeedaa geedahan weeyaan garanwaagu wuxuu keenaa waxa loo xadugaaga iyuu keenaayoo soo hoos gala marka waa geedkan meesha aad uga baxa ee sida dooxa sida weyn u haysta ayaa dhibaato badan idinku haya ayaa dhibaato badan nagu haya kaasi iyo daadadkaasoo nagu fog caracad iyo jabka gabiilay buu ka yimaadaa daadadku halkan maraa markaa dhulkii moosaskii horeen ku cabbi jirnay dooxdhulkiibaa hoos u wada gooya iminka ijiin waxaan ahaynoo dooxan moosaho ka jiraa ma jirto markaa daadku siduu u dhibaataynayaa deegaankan beeraleyda wuxuu u dhibaataynayaa carradii wuu goynayaa qodobka labaad dooxii iyo beertiina wuu ishoos marinayaa dooxiibaa qaarad hoosu markaa ma wax awooddiina ka baxsanba waa wax awooddayada ka baxsan daadkaasi sidee wax looga qaban karaa baad is leedahay markaa waxa looga qaban karaa gabyanno iyo gurmaddo adag oo lagu samayn karo caqabadaha uu tilmaamay guddoomiyaha deegaankani maxaad adigu ku dari lahayd waxa weeye caqabadaha ka jira ee lasoo sheegay macnaha deegaanka durdurka cad ee xamarta sida daadadka dhibaatooyinka xoogga ugu badan nagu haya waa daadadka berigii hore moosas bay ku cabi jireen beerahan oo durdurku mala leexsan jira oo durdurka unbaa afar nin loo diri jirayoo kanalunbaa laga raacin jirayoo wax qarasha iyo wax dhibaataa iyo wax sidaa dadku ma arki jirin biyaha jaban bay iskaga cabbi jireen gellayda iyo digirta iyo basasha iyo tamaadhada afartaasi iyo xabxabka shantaa oo inta badan cimilada halkan la shaqeeya si joogtaa bay noogu bixi jireen oo araabikada gargadahanay ooli jirtay oo abaaraha dadka abaaruhu ku dhacaan way noo soo doonan jireen iminka daadadkii badnaa ee soo furtay waxay sameeyeen dooxii oo hoos u go'ay bartii moosasku kaga dhacayeen dooxa laga soo rileexsanayey hoos bay u go'day sidaa aawadeed biyihii durdurka waxay noqdeen sidii ceelasha loo isticmaalo mashiinno marka wax soo saarkiinni miyuu yareeyey dhibaatooyinka daadadkii waxyaabahaas idinku keenaya hoos bay u yareeyeen waayo sababtoo wixii kharash buu baahday oo shidaal qalab dee tuumbooyinkii iyo mashiinadii iyo mashiinkii oo iibisna kuu qabsaday hawl fara badan bay noqotay markaa sidaa aawadeed halkii dee hegtaro badan laga beeraya awel ninkuu in yaroo naqan buu beeraayoo tuumbadu u gaadhay ninkuu awooddiisa farxaan suldaan ibraahim oo ah guddoomiyaha deegaanka laga sameynayo beeraha ee u waramayay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa v o a washington markana bal waxaad kusoo dhawaataan cod ka baxsan ee nimcaan hilaac iyo heeskii jacaylka qaboobay
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waa in hakala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waa in hakala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii woy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesha quso wadnihii woy samir qaadoye qalbigii bogsayoye dareeni qasbayayo sanada qatanay darteede naftiga yeesha quso qamuunya jacaylaho qof aan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin qamuunya jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydin qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa qano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaan qurubkaga gudbe qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaan qurubkaga gudbe wadnihii samir qaadoye qalbigii way bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa darteede naftiiga yeesha quso wadnihii samir qaadoye qalbigii hoy bogsayoye dareen qasbayayo sanadan qatanaad darteede nafti iga yeeshe kuso
naftii iga yeeshay quuso fanaanka codka baxsan ee nimcaan hilaac iyo heeskii jaceylkii qabyoobay halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington bal markana ciyaarihii jamaal axmed cusmaan oo barbarkeyga midig fadhiyay jamaal
mahadsanid zahra kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno xubinta ciyaaraha kulamo xiiso badan oo horyaalada yurub qaarkeed ayaa la dheelay horyaalka dalka ingiriiska naadiga arsenal ayaa guul dirkhi ay ka gaartay naadiga southampton kadib markii labada kooxood ay horyaalkaasi wada dheeleen islamar ahaantaasina ay ciyaartooyda laba ciyaartooy ayaa calaamadaha guduudka ka wada qaateen labada kooxood ee arsenal iyo southampton waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay saddex gool iyo laba gool oo naadiga arsenal ay ku badisay halka daqadii kow iyo siddeetanaad goolka guusha ee goolkii saddexaad ee arsenal ay dhalisana uu ahaa oo u dhaliyay ciyaartooyga welbeck waxaana ciyaartooygaasi uu ahaa goolkii labaad ee kulankaasi uu dhaliyey naadiga kubadda cagta ee chelsea ayaa waxaa iyaduna mar kale ay noqotay mid badin weyday oo la qabtay kadib markii naadiga westerham united ay martigelisay labada kooxood ayaa ku kala dhammaystay ciyaartooda gooli gool asbilqueta ayaa daqiiqadii lix iyo soddonaad goolka koowaad naadiga chelsea u dhaliyey waxaase barbareeyey ciyaartooyga hernandes daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad ee naadiga westerham horyaalka dalka ingiriiska waxaa hogaaminaya oo iyadoo toddobaadkan ku guuldaraysatay inay u dabaaldigto inay koobkaasi qaado naadiga manchester city kadib markii gegadeeda ee itihad stadium oo ay ku martigelisay naadiga kusoo xigtay ee united looga awuudroonaaday naadiga kubadda cagta manchester city laba gool iyo saddex oo inta laba gool looga hormaray naadiga manchester united qaybtii horena laga dheliyey markii dib laysku soo laabtay ay saddex ku badashay naadiga united ayaa labaada kuwii toddobaatan dhibcood ee iskaleeda siddeetan afar dhibcood waxaa ku hogaaminaysa manchester city liverpoolna waxay leedahay lixdan toddoba dhibcood tottenham ayaa dhibco intaa la mid ah iskale chelseana shanaad ayay fadhidaa konton iyo toddoba dhibcood ayay iska leedahay sidoo kale horyaalka dalka talyaaniga ayaa kulamo xiiso badan dhacay naadiga inter ayaa guuldaro kala kulantay torino kadib markii gooli waxbaa looga odranaaday croton iyo bolonyana gooli waxba naadiga croton ayaa guusha ku raacday calyari ayaa u socdaashay halas verona waxaanay kala soo kulantay guuldarro gooli waxba ah naadiga s s c napoli ayaa laba gooli gool kaga adkaatay naadiga kievo verona udinese laziana laba gooli gool naadiga udinese ayaa afka ciidda loo daray ac milan ayaa gooli gool bareejo la gashay naadiga saswolo horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta yuventus oo iyadoo toddobaadkii aynu kasoo gudubnay badisay guul muhiimna ka gaartay naadiga bonevento yuventus ayaa afar gool iyo laba gool kaga adkaatay naadigaasi afartaasi saddex ka mid ah waxaa u dheliyey ciyaartooygooda paulo dibala naadiga yuventus waxay iska leedahay siddeetan iyo ko dhibcood soddon iyo ko kulan oo ay ceertay napolina toddobaatan iyo toddoba dhibcood ay iska leedahay lazio lixdan dhibcood rome ayaa afraada waxay leedahay lixdan dhibcood internashanaad ay joogto konton sagaal dhibcood ayay iska leedahay dhegaystayaal sidoo kale horyaalka dalkaasi spain ayaa kulanka xiisaha badan ee toddobaadkan dhacay wuxuu ahaa kulanka derby di madrid ee labada kooxood ee madrid ka dhisan ee atletico madrid iyo sidoo kale naadiga kubadda cagta real madrid ay wada dheeleen kulankaas oo horyaalka dalkaasi sbain ka tirsanaa ayaa waxaa labada kooxood ay ku kala dhammaysteen gooli gool oo bareeja naadiga kubadda cagta ee real madrid ayaa daqiiqadii konton iyo saddexaad waxaa goolka u dhaliyey ciyaartooygooda christian ronaldo waxaase afar daqiiq kadib naadigaasi barbareeyey wariyaanka atletico madrid antwa grisman oo daqiiqadii konton iyo toddobaad ka dhigay bareejo gooli goola tababaraha kooxda kubadda cagta ee atletico madrid diego simena ayaa ammaanay ciyaartooydiisa waxaana uu sheegay inuusan naadiga meelba uga soconin kadib markii warar soo baxay sheegayeen in xil ciyaareedkan u eg tahay inta uu jooga naadiga kubadda cagta ee atletico madrid barcelona oo legans ka awoodranaatay maalintii sabtidii oo saddex gooli gool kaga awoodranaatay saddexda goolna uu messi u dhaliyey ayaa horyaalka hogaaminaysa toddobaatan sagaal dhibcood ay leedahay atletico madrid ayaa kusoo xigta lixdan sideed dhibcood iska leedahay valencia ayaa saddexaada lixdan shan dhibcood iska leedahay real madridna waxay leedahay lixdan iyo afar dhibcood dhegaystayaal kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta valencia ayaa gooli waxba ka adkaatay sbanyol waxaa sidoo kale real sociedad shan gool iyo waxba ay dirtay naadiga khrona maanta vilreal iyo atletico bilbao ayaa dheeli doonaa berino kulmo ka tirsan chambionka ayaa la dheeli doonaa waxaana kulamadaasi ay yihiin kuwo xiiso badan oo lugti labaad ah iyadoo lugtii horena la xasuusto in mancity saddex gool iyo waxba looga soo wadroonaaday liverpool ayaa doonaysa inay samafinalaha usii gudubto halka sitina oo toddobaadkan ku guuldarraystay in horyaalka dalkeeda ay hanato ay doonayso inay markaasi boorka iska jafto oo ay champions leaga kusii nagaato ha yeeshee shaqo adag iyo u taala roma oo guuldarro afar gool iyo gool kala kulantay naadiga barcelonana gegada olombiga ayay ku martigelin doontaa waa kulamada maalinta berri dhici doona dhegaystayaal waxyaabaha kusoo kordhana barnaamijyadeena kale ee ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan xubinta ciyaarana halkaas aynoo joogta
jamaal axmed cusmaan aad ayuu mahadsan yahay wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu xiisaha lahaa uguna dambeeyey ayuu nala socodsiinaya haatanna ah codadka hodan cabdiraxmaan dheere iyo cawaale aadan iyo rugta nolosha
rugta noloshu waa guure rugta noloshu waa guure raxma kaale rucubti kalgacalkiyo reexaanu gooni nafta raaxaliiday majadaan
sugayaa
ayadii jacaylkiyo raysiyu baaday rucubtii kalgacalkiyo reexaanu gooni nafta raaxaliiday rajadaan sugayaa yaha urooneti lagu rakibaye maankaygu raacayaha urooneti lagu rakibaye maankaygu raaca waa guure rugta noloshu waa guure raxma kaalehoramadko hayga roorine raxmay kaalay
xawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan heesaasi waxay gulaan duhayd idaacaddeenii duurnimo saara cabdiaxmed iyo jamaal axmed cismaan oo idinla socodsiinayeen waxay idin leeyihiin nabadgelyo
dhulbarwaaqa taalo lagu baahireebay raalligii ideeqiyo reerkahay badiisa